markamartiqaadka ah waxaa dhacay labada kun iyo saddex iyo tobankii markaan anigaan imid aan u imid cayaaraha somaali wiig ee washington waxaa i geeyey librariga cabdullaahi soomaaliyo oo islaanta halkaa isku baranay markaasay tiri labadii sanaba waxaan sameynaa bandhig faneed african marka laba sano kadib warqadaan kuu soo diraa invitationa haddaad firaaqad u leedahay marka warqadii ii soo direen xafladina waa imid anigana waxaan ugu talagalay haddii ahaan ka magac soomaali ahaan anoo ku hadlayo magaca ummadda dhan ama fanaaniinta dhan yar iyo weyn calanki soomaali ayaan u siiyey hadiyad muujigada aniga aan tumay in librariga maraykanka la dhigo taariikh ahaan waan gartay waxyaabihii aadka cajiibka u waxaa ka mid ah codkan soo socdan dadka maqashiin doono waxaad meesha dhexdeedii ka qaado si toosa uga qaaday mid ka mid a heesaha dee aadka loo yaqaano ee qof kastoo soomaaliyed laga yaaba inu qaado waabaa beriyey bilecsan heestaas runtii waxaa ila qaaday fanaanka weyn cabdikariim alkaabole aan dhegeystayaasha barato marka hore dhegeysteena waan gartay de waa qiiray dabcan leedahay weliba dee bal iiga horran maxaad dareentay markii aad ka qaaday masraxaas waxaad dareemi kartaa ninka fanaanka ah markuu waayo waayo arko waxyaaba kasta oo hore u dhacen ayaa soxos weli waxaa aniga aad ugu yacni xaddeyda u kicisay markaan is aragnay raggii fanaaniinta hore oo i warsaday in badan markaan dhahay waa i dhimatay magooloo i warsaday faadimo qaasin oo i warsaday allahu mustacaan baxsan oo i warsaday axmed haaji oo i warsaday rag axmed rabshoo i warsaday marka cabdikariin alkaabuli fanaanka reer suudaan ayaa ku warsanaya ha raggii asxaabta aabay qaarna waa dhinteen qaarna way noolyihin wuxuu nagab saasaa nugu dhacay wardiyaa dhintay hebelaa dhintay marka adiga waayo waayaan soo xasuusanin xataa waxuu ii saaray hees oo caan uu ku yahay salaa shaaron anaana u tumay waana maqal asoo igu soo dhaweynaya hees waa tas
waaw dee meesha waxbaa ka dhacay waxdaraa ka dhacay adig u dhaadamays tiri dib baa waxaa lagugu celiyey maxamed macaloo nuur xasuuso iyo waayo hore wa wa waa shay cajiiba kule wax la sheegi karo ma leh markii xafladii dhamaatane waa tii guddoomiyaha maxaa lahaa qabti labreri madax u aheed oo anagana casunti hadiyadii waan siiyey oo aheed calanka soomaali muusikadii aniga aan garaacay in librarigaas oo congress kala dhigo ayadana ku soo dhawaaw wixii labadeena aan isdaafsanay xafladaan suudaan iyo soomaali oo inta ka dhacday aad baan ugu faraxsanahay ilaa waxaa wala ku siiyo heestan waa astaanka soomaaliya xasuus bay noo leedahay This is wonderful, and I want to thank you very much. First of all, I want to tell you how much I enjoyed you playing the music today. It was, it was a great success. And then I want to thank you for your gift.
haddaan adiga dib ku weydiiyo bal heestan waaba beriyey bilicsan maxay xasuus gaara ku leedaha waa hees wadani ah oo laxdamaydii soo baxday haddana fanaan weyna qaaday allah yarxam maxamed axmed kulaa qaaday waa hees taariikh leh oo soomaali dhan caan ku ah oo wadani ah waan gartay heestaa marka intaa kaga nimaadno iyo arrintan aad iminka maraykan u timid bal adiga iiga warran waayahaagii hore dabcan maanta dee xasuusaad dib inoogu celisay bal xasuusaha hore maxaad dhegaystayaal badan oo ku dhegaysanaya ad la wadaagi lahayd maanta wallahi waxaan la wadaagi lahay heesihii waayihii hore haddaad haysaan inaad noo saartaan haye seebaad codsan lahayd waxaan codsadaa aay hadduu ilaahay ku roon yahay heestii la dhihi jiray ou sameeyey allah yarxamu oo anigana aan wax ka dhigay kun iyo sagaal boqol lixdan iyo sideedii oo qaado hibo nuuro riwaayadii shabeel naagood maroodiga ilmaheeda kaas baad haysaa dabcan waynu u raadinayna dhegeystayaasha heestaasaynu kusoo dhaweyna waan gartay dee sideed iyo lixdanki ayaa dib inagu celiseen walaalkay walaalkan waxaan u mahadcelinayaa gaar ahaan safiirka inoo fadhiyo dalka maraykanka gaar ahaan washington mudane axmed ciise cawad iyo ku-xigeenkiisa taabit cabdi maxamed markay maqleen yani khadirinta ay ii muujiyeen baabuuray ii soo direen waxaan u mahad celinayaa aad iyo aad guddiga isboortiga oo washington d c masalan ii sahlay barnaamijkan haddaan aniga lagu casumi lahayn labada kun iyo saddex iyo tobanka barnaamijkan maleen sida khaliif rico cabaas caraale soomaaliyo iyo gaar ahaan dhinacan atlantan oo sanadan isku soo aadi casumaadi iyo kubaddi